yeremiya cutubka konton iyo koowaad rabbigu wuxuu leeyahay bal ogaada anigu baabilon iyo kuwa dalka reer kaldayin dhex deganba waxaan ku soo kicin doonaa dabayl wax baabi'isa oo baabilonna waxaan u soo diri doonaa haadiyayaal oo iyaday haadin doonaan oo dalkeedana way marin doonaan waayo maalinta dhibaatada dhinac kastay kaga soo duuli doonaan kii qaanso xoota iyo kii dharkiisa birta ah la sarakacaba qaansoluhu qaansadiisa ha u xooto oo barbarradeedana ha u turina oo ciidankeeda oo dhanna wada baabi'iya oo kuwa la layn doona waxay ku dhaadhici doonaan dalka reer kaldayin oo kuwa la dooxdooxi doonana waxay ku dhici doonaan jidadkeeda waayo dadka israa'iil iyo dadka yahuuda toona ilaahooda ah rabbiga ciidamadu innaba ma dayrin in kastoo dalkoodii uu ka buxsamay dembi ay ku sameeyeen kan quduska ah ee reer benu israa'iil baabilon dhexdeeda ka carara oo nin kastaba naftiisa ha la baxsado xumaanteeda ha ku dhex baabayina waayo haatan waa wakhti uu rabbiga ka caarsan doono oo iyada wuu abaal marin doonaa baabilon waxay ahayd koob dahab ah oo rabbi gacantiisa ku jira oo dunida oo dhan sakhraamiyey qudhumuhu waxay cabbeen qamrigeedii oo sidaas daraaddeed qudhimihii way wada waasheen baabilon dhaqso bay u dhacday wayna baaba'day iyada u baroorta oo xanuunkeeda beyo daawo ah u qaada hadday saas ku bogsoonayso annagu baabilon waannu daawayn lahayn laakiinse iyadu ma ay bogsaan iyada ka taga oo midkeen kastaba dalkiis ha tago waayo xukunkeedii wuxuu gaadhay tan iyo samadda oo waxaa kor loogu qaaday tan iyo cirka rabbigu wuxuu soo saaray xaqnimadeenni inakeena oo aynu siyoon ka caddayno shuqulka rabbiga ilaaheenna ah fallaaraha afesta oo gaashaamada qaada waayo rabbigu wuxuu sarakiciyey ruuxii boqorraddii reer maaddey waayo qasdigiisu waa inuu baabilon baabi'iyo maxaa yeelay taasu waa aarshadii rabbiga taasoo ah aarshadii macbuudkiisa taas oo ah aarshadii macbuudkiisa kor u qada calan ku col ah derbiyada baabilon oo ilaaladana sii xogeeya oo waardiyayaasha taaga oo gaadmada diyaariya waayo rabbigu wuxuu u qasdiyey oo weliba sameeyey waxyaalihii uu kaga hadlay kuwa baabilon degan taadan biyaha badan aag degan oo qasnadaha badanay dhammaadkaagii waa yimid iyo qiyaastii faa'iidadaada xaqdarrada ahu rabbiga ciidamadu wuxuu ku dhaartay nafsaddiisa oo wuxuu yidhi sida xaqiiqada ah waxaan ka buuxin doonaa rag sida koronkorada u fara badan oo iyana way kugu qaylin doonaan isagu dhulka xooggiisu ku sameeyey dunidana xigmaddiisu ku dhisay oo samooyinkana waxgarashadiisu ku kala bixiyey markuu codkiisa ku hadlo biyo badan guuxooda baa samooyinka laga maqlaa oo isaga ka dhigaa in dhulka darafyadiisa uumi ka soo kaco roobkana wuxuu sameeyaa hillaac oo dabashana isaga qasnadihiisa ka soo saara nin kastaaba wuxuu noqday doqon aan aqoon lahayn oo dahabshube kastaaba wuxuu ku ceeboobay sanamkiisii la xardhay waayo sanamkiisii la shubay waa been oo innaba neef ma leh iyagu waa wax aan wax tar lahayn iyo shuqul lagu majaajilowdo oo wakhtiga ciqaabidoodana way wada baabi'i doonaan kan yacquub qaybta u ah iyaga la mid ma aha waayo isagu waa kan wax kasta abuuray oo reer binu israa'iilna waa qoladii dhaxalkiisa oo magaciisuna waa rabbiga ciidamada adigoo waxaad ii tahay dubahaygii iyo hubkaygii dagaalka oo adigaan qurumaha kugu burburin doonaa oo adigaan boqortooyooyin kugu baabayn doonaa oo adigaan kugu burburin doonaa faraska iyo kanfuushamba oo adigaan kugu burburin doonaa gaadhi faraska iyo kanfuushamba oo weliba adigaan kugu burburin doonaa ragga iyo dumarkaba oo adigaan kugu burburin doonaa odayga iyo barbaarkaba oo adigaan kugu burburin doonaa wiilka iyo gabadhaba oo weliba adigaan kugu burburin doonaa adhijirka iyo adhigiisaba oo adigaan kugu burburin doonaa ninkii beerrey ah iyo dibidiisba oo adigaan kugu burburin doonaa taliyayaasha iyo saraakiishaba oo rabbigu wuxuu leeyahay baabilon iyo dalka kalday dadka deggan oo dhanba waxaan ka abaalmarin doonaa sharkii ay siyoon iyo adiga hortaadaba ku sameeyeen buurta wax baabbaysa oo dunida oo dhan haligaysay rabbiga wuxuu leeyahay bal eeg anigu col baan kugu ahay oo gacantaydan kugu dulfidin doonaa oo waxaan hoos kaga soo geringerin doonaa dhagaxyada dushooda oo waxaan ka dhigi doonaa buur gubatay rabbiga wuxuu leeyahay lagaama qaadan doona dhagax rukun noqon kara iyo dhagax asaas noqon kara toona laakiinse adigu weligaaba cidlo baad ahaan doontaa dalka calan ka dhex taaga oo qurumahana buunka ka dhex yeedhiya oo qurumaha u soo wada diyaariya inay iyada ku kacaan oo waxaad u wada yeedhaan boqortooyooyinka araaraad iyo minii iyo ashkenaas inay ku kacaan oo sirkaal iyada col ku ah doorta oo fardahana ugu sii daaya sida koronkorro baas oo kale oo waxaad iyada u soo diyaarisaan qurumaha iyo boqorrada reer maaday iyo taliyayaashooda iyo saraakiishooda oo dhan iyo dalka taliskiisa ku jira oo dhanba dalku wuu gariraa wuuna xanuunsadaa waayo qasdi kasta oo rabbigu uu baabilon ugu qasdiyeyba waa la oofiyaa si uu dalka baabilon uga dhigo cidla aan ciduna deganayn raggii xoogga badnaa ee baabilon dagaalkay ka joogsadeen oo waxay ku hadheen qalcadahoodii way taaggabeen oo waxay noqdeen sidii naago oo kale meelaheedii lagu hoyan jiray way gubeen oo khataradadeediina way kala jabeen wargeysba wargeys buu ku orday oo farinqaadeba farinqaadu ku orday inuu boqorka baabilon u sheego in magaaladiisii dhan kasta laga qabsaday oo meelihii webiga laga gudbi jirayna la wada xidhay oo coosdurkina dab lagu gubay oo raggii dagaalkuna ay wada cabsadeen waayo rabbiga ciidamada oo ah ilaaha reer banu israa'iil wuxuu leeyahay dadku baabilon waa sidii meel huruur lagu tumo oo haatan waa wakhtigii la tumi lahaa in yar dabadeedna waxaa u imaan doona wakhtigii beergosashada nabukadresar oo ah boqorkii baabilon ayaa ii baabi'iyey wuu ii burbursaday oo meel maran buu iga dhigay wuuna ii liqay sidii bahal weyn oo kale oo wuxuu calooshiisa ka buuxsaday cuntadaydii macaanayd oo dibadu ii xoodhay kan siyoon degganu wuxuu odhan doonaa dulmigii aniga iyo jidhkayga lagu sameeyey baabilon ha saarnaado yerusalem waxay odhan doontaa dhiiggaygu dadka dalka kalday deggan ha saarnaado sidaas daraaddeed rabbiga wuxuu leeyahay bal ogow anigu dacwada waan kuu qaadi doonaa waanan kuu aadhi doonaa oo baddeeda waan angejin doonaa oo isheeda waan qallajin doonaa baabilon waxay noqon doontaa tulmooyin burbur ah iyo meel dawacooyinku ay ku hoydaan iyo wax laga yaabo oo lagu fadhiyo oo aan ciduna deganayn iyagu dhammaantood waxay u ciyi doonaan sida libaaxyo aadhan ah oo kale oo waxay u guuxi doonaan sida dhal libaaxa oo kale rabbiga wuxuu leeyahay markay kululaadaan ayaan diyaafad u samayn doonaa oo waan wada saqraamin doonaa si ay u reyreeyaan oo ay u seexdaan hurdo weligeed ah oo ayaan ka soo toosin oo waxaan iyaga u soo kaxayn doonaa sida baraar la gowracayo iyo sida wanan iyo orgiyo oo kale sidee baa sheeshaag loo qabsaday sidee baa ammaantii dunida oo dhan loo argagixiyey oo sidee baa babulon ay wax laga yaabo qurumaha dhexdooda ugu noqotay babulon baddii baa ku soo korbutaacday oo waxaa qarqiyey hirarhkeedii badnaa magaalooyinkeedii waxay noqdeen cidle iyo dhul engegan iyo lamadegaan iyo dal aan ciduna deganayn ama aan binu aadmi innaba soo agmarin oo beelna waxaan ku ciqaabi doonaa babulon dhexdeeda oo waxaan afkiisa ka soo bixin doonaa wixii uu liiqay oo qurumahuna innaba mar dambe isaga uma ay soo qulquli doonaan hubaal derbiga babulon wuu dumi doonaa dadkaygiyow iyada ka dhex baxa oo ninkiin kastaba naftiisa kala baxsado rabbiga caradiisa kulul ha qalbijabin hana ka cabsan warka belefta ah ee dalka laga dhex maqli doono waayo sannad war baa imaan doona oo haddana sannad kalena war kalaa imaan doona oo dalka dhexdiisa waxaa jiri doona dulmi oo teliyaba taliyuu ku kici doonaa sidaas daraaddeed waxaa imaan doona wakhti aan xukun ku soo dejin doona sanamyada xardhan ee babulon oo dalkeeda oo dhammuna wuu ceeboobi doonaa oo kuweeda la laayay oo dhammuna iyaday ku dhex dhici doonaan rabbiga wuxuu leeyahay markaasay samada iyo dhulka iyo waxa ku jira oo dhammuba farxad ku hesi doonaan babulon aawadeed waayo kuwa iyada baabi'in doona ayaa xagga waqooyi ugu imaan doona babulon sida ay u daadisay kuwii reer binu israa'iil laga laayay sidaas oo kale ayaa babulon waxaa ugu dhex daadan doona kuwa dhulka laga laayay oo dhan kuwiina seefta ka baxsadayow taga oo ha joogsanina rabbiga meel fog ka soo xasuusta oo yeruusalaamna maankiina ha soo gasho annagu waannu ceebownay maxaa yeelay waxaannu maqalnay cay xun oo ceeb baa wejigiyagii qarisay waayo shisheeyeyaal ayaa meelaha quduuska ah ee guriga rabbiga soo dhex galay rabbigu wuxuu leeyahay sidaas daraaddeed waxaa imaan doona wakhti aan xukun ku soo dejin doono sanamyadeeda xardhan oo dalkeeda oo dhanna dadka dhaawaca ah baa ka dhex saahi doona rabbiga wuxuu leeyahay babulon inkastoo ay tan iyo samada korto iyo inkastoo ay meelaheeda dhaadheer ee xoogga badan sii adkayso kollayba waxay iyada u tegi doontaa baabi'iyayaal iga yimid babulon kaylaa ka yeedraysa oo dalka reer kaldayiinna baabaa weyn baa ka dhex sanqadhaya maxaa yeelay rabbigu babulon wuu baabi'iye oo codka weynaana dhexdeeda wuu ka aamusiiyaa oo muujadahoodu way u guuxaan sida biyo badan kaylada codkeedana kor bay u qaadaan maxaa yeelay waxaa babulon ku soo degay baabiyihii oo raggeedii xoogga badnaa waa la qabtay oo qaansooyinkoodina way jabeen waayo rabbigu waa ilaahii abaalmarinta oo sida caqiiqada ah isagu wuu u abaalgudi doonaa oo waxaan wada sarqaamin doonaa amiiradeeda iyo raggeeda xigmadda leh iyo taliyayaasheeda iyo saraakiisheeda iyo raggeeda xoogga badanba oo waxay seexan doonaan hurdo weligeed ah oo aayan ka soo toosin ayaa boqorka magaciisa la yidhaahdo rabbiga ciidamadu leeyahay rabbiga ciidamada wuxuu leeyahay darbiyada balballaadhan ee baabulan waa la wada dumin doonaa oo irdaheeda dhaadheerna dab baa lagu gubi doonaa oo dadku waxtarla'aan buu u howsan doonaa qudhummahuna dab wayna daali doonaan kan waa edhaygii nebi yeremyax uu ku amray sereyah ina neeriya oo ahaa ina maxseya markuu baabilon u raacay sidqiya oo ah boqorkii dalka yahuudda sannaddii afraad ee boqornimadiisa serayax wuxuu ahaa amiirkii reer boqor maamulaha u ahaa markaas yeremiyax kitaab buu ku qoray masiibadii baabilon ku soo degi lahayd oo dhan waana erayadan baabilon ku saabsan ee uu qoray oo yeremiyax wuxuu serayaha ku yidhi markaad baabilon tagtid oo aad aragtid erayadan oo dhan wada akhri oo markaas waxaad tidhaahdaa rabbiyow adigu waxaad ka hadashay meeshan inaad baabi'inaysid si aan waxba gudaheeda ugu hadhin dad iyo dunyo toona laakiinse ay weligeedba cidlo ahaan doonto oo markaad kitaabkan akhrintiisa dhammaysid waa inaad isaga dhagax ku xidha oo aad webi yufrad dhexdiisa ku tuurta oo waxaad tidhaahdaa baabilon sidaasay u tiimban doontaa oo kamana soo sara kici doonta masiibada aan iyada ku soo dejin doonaa aawadeed oo iyagu way daali doonaan intaasuu waa ereyadii yeremyax